duufaanadu waxay ka mid yihiin musiibooyinka dabiiciga ah ee dunidan ka dhaca duufaanada cufan ee wata robabka iyo dabaylaha ku socda xawaaraha dheereeya islamarkaana leh xudun ay ku wareegaan ayaa sannad walba khasaare nafeed iyo mid maaliyadeed ka geysta dunida gaar ahaan dabaylaha ka dhasha ishirdinta biyaha kulul ee badda atlantiga dhinaca galbeedka afrika iyo biyaha qabow ee dhulka reer galbeedka duufaanadan ayaa magacyo kala duwan loo yaqaanaa sida duufaanada harrikane iyo taifuun ee ka dhasha ishirdinta uumiga biyaha badda atlantiga iyo tan basifiga taifuuntu waxay ku dhacdaa waqooyiga galbeed badda basifiga iyadoo waxyeelaysa dalal ku yaala aasiya oo ay ka mid tahay indiya sanad walba haddaba sidee ku timaadaa duufaanta harrikane ee ku soo noqnoqota maraykanka su-aashaasi ayaan weydiiyey faarax ow maxamuud maxamed oo ka tirsan hay-ad u dooda difaacista bay-ada oo marka lasoo gaabiya la yidhaahdo sepan badanaa waxay yidhaahdaan dadkan synisku inkastoo aanan anigu maadadaa dee aanan khabiir ku ahayn marka biyahaas uumi baxay hawada galay iyagoo kulul ay ku soo dhacaan mid kuwo qabow oo ka baxay dhinaca badda maraykanka oo kale ay isdhex galaan ay waxay abuurma wax la yidhaahdo cuf amaba uumi uumigaasoo marka dambe roob isu bedela iyo danab iyo onkod marka kadib baa waxaa dhacaa marka dabayshii meeshii kusoo badato ayay daruurihii iyo biyihii iyo wuxuu dhan ba isla dhaqaaqa dhibaatada horokeenku markaa waxay leeyihiin waxay ku timaadaa marka uu dhasho xawaare ama speed duufaanta irna ee haatan laga baqayo maraykanka inay kaga dhufato gobolka florida ah maalinta sabtida ah ayaa waxay ku socotaa xawaaro dhan laba boqol iyo siddeetan kilomitr saacaddii faarax ayaan weydiiyey xawaaraha ay ku socdaan duufaanada harrikane ee maraykanka kusoo noqnoqda qaar baa waxay yidhaahdaan ta ugu yar waxay isku xawaare yihiin baalkan shabeelka oo la yidhaahdo xayawaanka isagaa ugu dheereeya harimcaska ha waa runtaa waa runtaa harimcadka marka waxa weeye runtii de qaarkoodna haddaad eegtid kuwii beryihii hore dhici jiray qaarkoodba waxa weeye laba boqol iyo shan iyo siddeetan waxaan arkaya hadda tii ugu xooga weyneed oo latin america ka dhacday kun iyo sagaal boqol sagaal sideed iyo sagaashankii laba boqol iyo shan iyo siddeetan buu xawaaraheedu ahaa taariikhda duufaanada harrikane marka aad fiiriso waxay muddo dheer ku soo noqnoqonayeen koonfurta iyo waqooyiga america faarax ayaan weydiiyey kuwii ugu waaweynaa ee ugu waxyeelada badnaa ee soo maray gobolka kuwii ugu waaweynaa laba bax baa laga eegaa waxaa laga eegaa dhimashada iyo burburka dhaqaale tii ugu hor ta aan leeyahay hadda kun iyo sagaal boqol sagaal iyo siddeetankii bay ka dhacday latin america iyo florida waxaa ku dhintay ilaa iyo koob iyo toban koob iyo toban kun oo qof baa ku dhintay lix bilyan iyo dheeraad oo khasaarahana ama guryo ahaato ama nololka ma ahaato maaragtay dee wixii nolol ku saabsanayd oo ahaatee ayay keentay marka kulligood maxalay saasaa loogu eegay waxaa ku sii xigay mid kaloo ka dhacday jamaica oo kun iyo sagaal boqol afar iyo toddobaatankii oo ilaa sideed sideed kun ku dhimatay marka runtii kuwa aada loo xasuusta ee maraykanka waxay ahayd mid ku dhacday la yidhaahdo galveston magaalo la yidhahdo waa taxis oo xeebta ah bishii september shan iyo tobankoodii kun iyo sagaal boqol ku dhacday taasoo ilaa iyo waxaa ku dhintay kun ilaa laba iyo toban kun intay ku qiyaasaan waayo ma ogtahay dadku berigaa xisaabinta iyo waxyaalaha badan iyo cilmigan lagu sii eego ma lagu baa ama lagu sii ogaan karo dabaylaha iyo duufaanka soo socda muu jirin marka sidaas darteed baad waxa arkaysaa taarikhda waxay leedahay ilaa lix kun ilaa labiiyo toban kun baa ku dhintay laakiin hadda beryahan dambe inta badan qof kastoo ku dhintay dee waa la xisaabiyaa oo ciidamadii iyo dowladdii iyo dadkii iyo maamulkii baa wixii maaragtay kasii hortegaya waxaa waxaa kaloo xiiso badan marka dabeelahan maraykan ka dhacaya la maqlaa magacyaa loo bixiyaa magacyo gabdheed ama magacyo rageed katrinaad maqlaysaa irma waatan harvey baad maqlaysaa magacyadaa xayaa bixiya oo dabeelaha magacyada u bixiya horta berigii waa runtaa horta berigii hore waxaa dhici jirtay sidaan kuu sheegay dabayshu magaalooyinkay ku dhacda ayaa loo bixin jiray magaceeda runtiina dadku may rabin markii dambe inay xasuustaan dhibaatadii ay geysatay markii hore kulley mar boqolaa magacyada iska keeni jirtay sida maaragtay national hurricane centerka amaba beriga wixii joogay ee dee dabaylaha cabirayay markii dambe nasa markii dambe waxaa la sameeyey si aan dhibaatadu u yaraato maaragtay hay-ad maamusha oo la hoosgeeyey magac bixinta iyo waxaas un-ka oo la yidhaahdo guddida cimilada adduunka ama world metrological organization oo magac bixinta iyo waxyaalaha kan iyo in maaragtay wixii aanay hadhowto keenin iskhilaaf ujeedada laga leeyahana waa taariikhda un sidii taariikhda loogu diiwaangeli ha in loo bixiyo weliba waxay sameeyaan marka waa runtaa waxaad sheegtay in marg beriga hore kulligood magacyo dumar bay ahayd dumarkana de intaa waa lagu wada yaro jiibsadaaye ragun baa maamulayo magacyo dumar bay u bixiyeenoo dee gabadhii sidii tii aynu wada xasuusanay sanadkii labadii kun iyo shantii katrina new orlean isbaabiisay midii kale iyadana sandr
sandy sandy iyaduna gabadh bay ahayd marka runtii arrintaa dumarku way ka banaan baxeen oo dood bay ka keeneen marka hadda kuwa kan dambe ee waa la bedelo waxaa la yidhi ha laysku qaso rag iyo dumar magacyadii waa lasii bixiyey oo hadda laba laba labada kun iyo labaiyo labaatanka hadda horakeenka ugu horreysa magaca loo sii bixiyey waxaa la yihahdaa alex waxaa ku xigta bony collin daniel erl fiona gaston marka oo wiil iyo magac dumar iyo magaca rag saa isugu dhafan dufaanta harricane erma ayaa shalay ku dhufatay jasiirado dhowra oo ku yaala badda karibiyanka ilaa iyo hadda waxay duufaantu ku dhufatay jasiiradaha hisbanyool turks iyo caicos waxaa kaloo ay duufaantu ku dhufatay dominican republic iyo qaybo ka mida haiti koonfurta gobolka florida dalkan maraykanka waxaa la amray inay ka baxaan deegaanada xeebaha ku dhow waxaana la arkayey dadka oo safaf dhaadheer ugu jira dukaanada cuntada si ay raashin usii kaydsadaan iyo kaalimaha shidaalka oo iyana sidaa oo kale safaf dhaadheer loogu jiray